cali xaaji nuur waa askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose wuxuuna dhowaan isaga soo baxay ciidamadii uu ka tirsanaa isagoona isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose waxaana lagu soo bandhigay degmada kurtawaarey ee isla gobolkaasi warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayuu qadka teleefoonka ugu waramay askarigan magaciy alaxaaji nuur maxamed baa waa gartay haye xagee ka timid ciidanka qoryooley haye marka maxaa marka hore kugu dheliyay inaa ciidanka aad ku dirto waa marka hore waxaa iga dhaliyey horaanku sheegay nin cid mas-uul qabay anaa iska dacnay taas daraaddeeda u galay kadib kale ilaahay winka waa adkay kafuururaxiim ee qalbigay soo naqay in aan kasoo ogaaday alxamdulilah rabbil caalamiin ana kasoo bukeeno ee qalbigay kasoo baxday waa gartay ciidanka meeqo sana ka mid ama meeqo bilood maxaa kale waay askarigan ayaa ka waramay sababta ku dhalisay inuu ku biiro ciidamada dowladda federaalka iyo siduu ugu soo baxay wuxuuna sidoo kale ka hadlay soo dhoweyntii loo sameeyey uu ka helay dhanka maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose ee isku soo dhiibay isagoona baaq u diray askarta kale ee weli ku sugan magaaladii uu ka yimid hadda xagee ku sugan tahay xagga kurtumaare haye gabaran wilaayadii ku qaabishay qaab noocee hadda lagugu soo dhaweeyey qaabka lagu soo dhaweeyo si sharaf la mahad laha lagu soo dhaweeyey reer alhaasiyo waxaa baaqaa ujeedanaya in meesha ay kasoo dhaqaaqaan mid kasta basimayo waaga aa meesha joogtaa meel ma aha meel adduunyo aakhare laha ma aha meel dad kasta oo waayo meel ma aha man kasta kasoo dhaqaaqay inaan idhaa askarta ciidamada dowladda federaalk ayaa isku soo dhiiba walaayaadka islaamiga ah ee dalka askartan ayaa markay arkeen sida ay wax u maamulayaan mujaahidiinta waxay baaq u diraan askarta kale ee ka barbar dagaalama ciidamada shisheeyaha ee kusoo duulay dalka